ilaahay bana waxid ka mahad iskale oo haddana maalinkaas anagu haydo waabayn meeshaan kula kulannay oo wax horumarineed ka hadlayn dhanka kale haddana shalay in ciidamada ku sugan gobolka gada qaybahooda kala duwan oo nabad sugidda janabka ugu sarreeyey oo gobolka booliska taliyaha qaybta abaanduulaha qaybta maxmaayo mindolo ninka ugu sarreeyo reer rashiid ciidamo fara badan ay hogaaminaya taliyaha guutada ee gobolka gadob niman dhalinyaro ah iyo rag sartaro oo saraakiil oo odayaal ah oo qalbi saban in low ay ka soo baxeen daraad soafil oo madaxweyne ku-xigeenkii iyo wasiirre iyo xildhibaanihii saraakiil kale oo meesha kusmana ayakana ay too ambixiyeen oo muddo bil iyo xoogaa meeshaas ay u fadhiyeen in dadka soomaaliyeed madaxweyne dhex martay oo deegaankan deganaa sinaya sami ah inay arrintoodii iyo xaaladooda ay u dhameeyaan u joogay stateki madaxweynaha ugu sarreeyo oo aqamirti lagu baxay iyo ciidamada meesha jooga dhaqaalaha ay isticmaalayeen inta badan isagana bixinayay oo uga mahad celinayay madaxweyne ku-xigeenka oo geed fadhi noqday ninka lagu nasanayay ciidamada qaybooda kala duwan iyo cid kasta odayaal ah oo ka qayb qaadatay wasiiradii dowladda federaalka ka imaaday arrintaas arrin waxay ahayd guul ah ciidamadana si socod soo socodba guul bay dhaliyeen alxamdulilah rabbilcaalamiin khasaare dhimasho ah ma jirin dhaawacyo yararoo fudud baa jiray ayakana alxamdulilah mataqaanaa taageero fara badan baan lagu bixiy waana ku bixin doonaa hadduu yaraahdo askari kasta oo soomaaliyeed oo howlahaas qayb ka ahaana waa u mahad celinaynaa sharafeen ahayd karaamay ahayd nimankana niman kansar hay noqdeen dhexda ku jiro oo fidna hay noqdeen oo ajaaniib iyo dowlado shisheeye iyo balaayo dhan u shaqeynay noqdeen waan bogaadinaynaa howlgalkaas waana soo dhaweynaynay sidoo kale saraakiil kale oo meeshan ka baxday oo asluubta iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo ayakan lahaabaa jiray oo dolo ka baxay oo howlgalka soo socodkii qayb xoogan ayakana ka qaatay oo dhowr dagaalood ayaka labdooda ku qabsaday intay sii socdeen laba jeer ciidanka lug ka soo baxayna sidoo kale ilaa shan jeer ay erishatolooyin geeda inta udhexaysa maarta ay rag fara badan oo khawriji ay ku laayeen waxyaalaha musiibada loo arko fidnada waxaa ka mid a nimanka markay ay baktiyaanba khawriijta afkiiba dixir ka keeneen baa wejigooda lagu goonaya arrin musiibo ahoo waxaa weye maaragtay dadka soomaaliyeed inay ku cimri qaataan la rabo qof markii xabadda ay ku dhacdo isaga holcayo ama laba daqiiqo gudood ba afka dixir ka soo baxay arrin lala yaabo musiibo ah weye waana waxyaalaha fidnada ah oo dadka iyo ummadda soomaaliyeed ay dhibaatada iyo fidnada ay ku hayaan weye taas halkaasaan leeyahay waa bogaadinayaa aad bay u mahadsanyihin ciidamada qaybada kala duwan iyo saraakiisha hoggaaminaysay saraakiishan waa garab taaganna insha allahu tacala haddii la yaraahdo statekan wuu garab taagan yahay dadka soomaaliyeedna horeyna waan mataqaanaa baaqyo fara badan baan u jeedina intaysan dagaalada dhicin ka hore haddana mar labaad dadkii shalay dhacay oo intaas madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii statekii intaasoo qarashay iyo intaasoo odaynimayo intaas baxaaji ay ku dhex jireen wasiiradii statekao dhan oo ka qayb qaadanaya iyo wasiiradii federaalka oo ka qayb qaadanaya ayakana inaad wax fara badan aad ka barateen kaana baran doontaan ayadana aad baan ugu niyeysannahay waana uga mahad celinaynaa intaas markii laga soo gudbo meesha haddaan ku sugan dolo ciidankana waa si nabadgelyo ku yimaadeen horumarro ballaaran baa ka socda hadday hay-adaha u ka tahay hadday tahay dadka deegaanka hadday tahay saddexda sanoo lasoo dhaafay waxaan ka shaqaynaynay meeshan inay noqoto meel xasiloon meel soomaaliya inteeda kale ka duwan inay noqoto soomaaliyana hadday imaado ay aragti wanaagsan meeshan ay ka qaadato gobolka gedana aragtidiisa ugu muhiimsan ama wanaagiisa meesha koowaad inay dolo noqoto taasna ilaahay baan ugu guuliyay haddaysan dadka wada shaqaynin hadday amni tahay iyo haddii mataqaanaa shacab tahay haddaysan wada shaqaynin wax ilaah intoo hagaagay ma jiro laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin hoteelo kaloo fara badan oo magaalada gudaheeda ku yaallo hay-adaha u nka oo meesha malaayiin doolar gelinayo stateki oo saldhig ay u tahay oo mataqaanaa hadday gobol noqotay hadday wasiiro noqotay hadday madaxweynayaal noqotay intaba mataqaanaa ayakana juhdi fara badan ku bixinaysa meesha meel qiimo leh ay u noqon lahayd dadka deegaanka degan oo muujiyey bisayl iyo isku duubni oo odaytinimo wanaag iyo amni intaba mataqaanaa isku garab istaaga ayakan haddaysan ahayn wax hagaagi lahaa malo ilaahay waa maad iskale intaas ilaahay goona waaxidka ah oo gacmahana dhiigga noo gelinin ummad iyo dad gaar ah iyo guruub gaar ahna aan lagu leynin ama aan lagu beegsanin oo qof walba aan leeyahay, waru- nin qof walba horumarkiisa isagaa ka shaqaystaan arrintaas ayadaana arrin guleeyahay haddana meeshan waxaan rabnaa inay noqoto caasimad soomaaliyeed inay noqoto anadha meel qabiil inay noqoto ma rabno barakac fara badan baa ku sugan hay-ado fara badan oo un fo international ku sugan dad soomaaliyeed yaa soo micinbaday oo ka imaaday bartamaha iyo koonfurta oo joogo oo maanta xaafado fara badan ku leh waxay u imaadeenna lambar kow wax ka ah amniga lambarka labaadna dadka deegaanka degan oo culummada iyo caamadaba leh iyo odayaasha iyo shacabka deegaanka degan iyo ganacsatada oo dad soomaaliyeed ah een, furfurnaan iyo wanaag ay muujiyeen haddana xaduuda yaan degannahay kenya iyo etoobiya labadaba waxaan leenahay xaduud baan la leenahay dadkaas oo kula noolnahay si wanaagsan ama qiimaha ugu sarreyn aan kula noolnahay waxaa jira marka dad fara badan oo horumarka isaga ah ka xun baa jira shakhsiyaad fara badan baa jiro oo shalay shaqeeyey oo wanaag iyo niisimo lagula shaqeeyey laakiin maantayto waxa socda iyo horumarkii iyo wanaagga in fidno ay ku noqdaan oo dab ay ku noqdaan oo mataqaanaa dadka ay khaldaan oo haddii maanta masaaliixdii iyo wixii ayaka shalay ay ka shaqeynayaan oo lagula shaqeynaya haddaysan meesha ka soconin inay dab ku daaraan kuwa rabo yaa meel walba taagan oo telefoon la dhex wareegayo waxaan aragnay eh, kuwa shalay markay shaqeynayeen wixii ay ku shaqeynayeen oo ay lahaayeen waa dan guud maanta ay ku ordayo dan gaar ahaan u qabsanaa le baan aragnay Een, oo aan la yaabnay oo mataqaanaa taasna waxaa weeye cadkan oo ku cunaya ama ku ciideeyey waxyaalahaas marka waxaa rabnaa in laga in laga waantoomo aan rabnaa dadka ay ka waantoomaan wixii wax garanay waxa noocaas oo kale inay wax u sheegaan marna waxaan rabnaa meeshan saldhig tiir ah oo soomaaliya siyaasaddeeda iyo horumarkeeda meelaha laga hagaajinayo meesha ugu muhiimsan inay noqotaan rabnaa statekana muhiimad gaar ah ayay u leedahay madaxda iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo ay lambarkow ka yihiin iyo wasiirada inta waa u mahad celinayaan wadnaanta iyo wada shaqaynta iyo taxkirinta mar walba degmadan ay la garab taagan yihiin aad baan ugu mahad celinaynaa annagana taas ayadahaan ku shaqaynaynaa Een, haddii dadka ayakoo noocaas ah aan dadka laga qabanin oon tilmaamay oo shalay marka ayaka ay shaqaynayeen een, lix iyo toban sano in ka badan lagula shaqeynayo wanaag iyo garab istaag haddaysan maanta ayag haddaysan garabka dadka garab istaagin ay meel kasta iyo dana kasta dhahaan waa dana gaar ah meesha waxay noqonaysaa tuulay noqonaysaa cid degnaanay soo ilaamta ma jirto taasna qof looga looga dulqaadanaya ama qof looga yeelaya haweeratee ma jirto qof walba waxaan rabnaa waxa uu haysta maanta ugu yar waa amni gabdho soomaaliyeed oo fara badan baa hay-adahan raashinkooda karinaya ama ka wada shaqeynayo wiilal waayanoo fara badan baa ka shaqeynaya oo soomaaliyeed oo koonfurta iyo bartamaha iyo wadamaha dariska intaba ka imaado oo soomaaliya oo fara badan baa ka shaqeynayo Een, gaadiid fara badan baa ka karaysan Een, ummad fara badan oo ajaanibaha imaanaysa hoteelada bay seexanayaan Een, waxaa laga yaabaa hooyadii magaalada degan in guri dhalinyarada soomaaliyeed oo ka imaaday soomaaliya qeybaheeda kala duwan in ay mataqaanaa ay si un uga faa'iidaysanayaan baa laga yaabaa makhaayadihii iyo raashinkii iyo timajarkii iyo wixii oo dhan baa qof walba si baa laga yaabaa inuu uga faa'iidaysanayo anagana taasaan ka shaqaynayna haddii la ihahdo cid kasta oo carqalad iyo dhibaato ka shaqaynayso lagama aqbalay kuwo fara badanoo waxaa jira qabiilada iyo waxyaala aan horumar lagu gaaraynin ku mashquulsan baa jiro oo maanta marka ayka saaxadda siyaasadda ay ka baxeen een, wax aan ummaddan soomaaliyeed muhiim aan u ahayn raadinaya oo wax hoose ka hadlayo ree- reer hebel iyo jif hebel iyo hadday jirto qolo ama qabiil ama nin horumar ku gaaray qoys iyo ummad la kala qeybiyo oo isaga wax ku hela hadduu jiro ha noo soo sheego ummaddana ha ugu sheego anagoo reer hebel ah jif hebel ah oo qoys hoyso ahaan qabyaalad iyo noocaasa noocaasaan waxaan ku gaarnay ilaa heerkaasaan ku gaarnay ha soo dhaho dadka ha u sheego ha looga doodaydo haddaysan jirin oo horey aan loo arkin in mataqaanaa ummadda midnimadeeda yaa muhiim ah in ummadda midnimadeeda soomaalinimadeeda horumarkeeda in laga shaqeeyo kuwo fara badanoo waxaa jiro xilliyada nabadda fidno iyo abaabul iyo qabiil iyo reer hebel iyo jifa hebel iyo kan hebel iyo kan hebel iyo kan hebel iyo reer hebel iyo jifa hebel iyo kan iyo cid wax ku noqoto walawa cid wax ku noqonaysana ma jirto mana taageeri mana taageeri doono hadduu ila raado qof soomaaliyeedna in lagu qasbo ama ummad kaloo soomaaliyeed oo meeshan usoo barakacday ama kuwa shaqeynaya maamulaha in lagu qasbo in hostage ay noqdaan idadu ay hoos fadhiistaan oo reer hebel lah ama jifa hebel lah waxyaalaha aan la diriraynay ka mid tahay maalinta ay nabadgelyada jirto un baa la arkaa kuwaas Een, deegaanadan wax fara badan baa laga soo maray dhibaato fara badan baa laga soo maray dagaalo sokeya laga soo maray africa waa lasoo wada gumaysta kulligii Een, west africa markaad fiirisid senegal iyo inta badan faransiiska gumaysanay dhaqankii wax taa ka bedelay waxyaala wuxuu soomaaliya assimilation association wax la dhaho in xataa qofka shaqada la siinayo maaragtay uu ku hadlo luuqadda nooca ay u labisan inay u labisaan lixnimeeyadii waddanka ugu horreeyo afrikaan oo qaato xornimo gaana ay ahayd rag baa u dhintay waxa iyaga oo sabaabuli oo dhallinyaro ahaa xusid bay leeyihin dadkaas dhintoo gobanimo uu dirirka ahaa ama ha joogaan mataqaanaa meel kasta ha joogaan waddamadooda waa lagu xasuusta waa lagu xusaa Eh, ingiriiska oo kale meelo fara badan buu gumaysanay si nigeria iyo kenya iyo uganda iyo meelo badan buu gumaysanay nigeria oo kale laba qaybood bay ahaayeen north iyo south bay kala ahaayeen direct ruling direct rule buu isticmaalayay qaybtii gaalada oo laga aqbalay ajaandihii iyo howlihii uu waday wuxuu u isticmaalay si indirect ah qaybtii muslimiinta u badnayna northkana inta badan taariikhda markii dib aad u fiirisid een, direct rule buu damacna wuxuu la- markii dambena waa la iska kiciyey ninkii nelson mandela oo xabsiga markaas ka soo baxay wuxuu qaatay nabadgelyo u qaatay inuusan aarsanin buu qaatay Een, zimbabwe oo kale waa dagaalamaya robert magabe waa waa aarsan inaaweli shalay wuxuu nagula sameeyey markii uu qabtay hoggaanka waddanka wuxuu yidhi een, qof kasta wixii shal lagu sameeyo waa inuu isagana maanta uu sameeyo caddaankii meesha joogay beerahoodii iyo alaabtoodii iyo waxooda qof walba waa inuu qabsado oo bililqasir wixii shalay tamaa waa in la sameeyo kenya oo kale qolooyin maamo walnaha jiray inkastoo ayaka indirect loo isticmaalayay haddana waxyaalahaas waxaa waddan leeyahay waxaa jira waddan walba taariikh buu leeyahay markaad wax ka baranayso waddamadaas waxyaalo fara badan oo wadanimaha dareemaysaa macnaha uu leeyahay rag fara badan oo dhammaaday oo shaqeeyey oo soomaaliya iyo gobolkanba ka shaqeeyey oo gaar ahaan deegaanadan ka shaqeeyey haddaysan shalay waxa ayaga ay sameeyeen haddaan la samayn lahayn waxa maanta aan ku nool nahay iyo horumarka maanta aan sheeganayno lama gaari lahayn fa uga mahadcelinaa rag fara badan oo agteyda fadhiyo inay juhdi fara badan soo bixiyeen oo dalka deegaankan duur iyo meel walba ay u fariisteen oo aabbayaashanada ay ka mid ahaayeen ay ku dhinteen ayakuu weli hortaagan in dadka dhalanaya jiilkaas inay wanaagga ku noolaadaan wixii ayagaha marka cid aan ka aqbalayn ama wiilal yar oo muddo fara badan haddii lala shaqeeyey wanaaggii iyo horumarkii iyo een, caqligu lagula shaqeeyey caqli ka gidisa hadduu qofku uu qaato uu dhaho hebel intuu ila socda mintaan wada shaqaynay anigu addoon ii ahaa waxay noqonaysaa caqli jaahilnimay noqonaysaa ama ummad la abaabulo oo waxaan jira ummadda loo sheego maalinba qof la soo waco caruur la waca maalinba oo oday la waca maalinba oo meel aan jirin wax laga raadiyo oo dad gaara la aruyo idinka reebel waxaa sameeye idinka reebel waxaa sameeye ummaddanna waxba kuma gaaraysa deegaankana waxba kuma noqonayo meesha maanta aan taaganahayna maana gaari lahayn waa la diriranaa kuwa noocaas ah meel kastaa kala diriranaa hadduu la raado inta aan wax garanayna ama noole waxa noocaas u shaqaynayo waa la diriranaa hadduu la raado gacmaha naga iyo gacmo kale waa kula dirirna ilaahayna uula diriri doono sababtoo qofka horumarka ka soo horjeeda waa in ummadda dhan ay kiriyaan waay qofkii maanta gaari u karasan yahay guri u karasan yahay bakhaaraysa masaajidkiisa nabadgelyo ugu tukanaya alxamdulilah rabbilcaalamiin u dhaha wey meesha loo socdo aakhare wey qof walba camal wanaagsan u shaqaysaan ummadda u dardaarmayna waxyaalaha hoose oo qabyeelada iyo qurunka ah dadka deegaankan deegaan dhan iyo gobolkan baa kala dardaarmaya in laga cararo cid kastoo ku shaqaynaysana inay la diraan meel horumar loo gaaro waa la waayay soomaaliya iyo caalamka dhanba howlaha hadda socda oo saddexda sano oo u dambeeya aan ka shaqeynay alxamdulilah rabbilcaalamiin guulada taaban kanaan sameynay qolo iyo qabiil isku diriray ma jiraan Ee, shakhsiyaad si gaar ah dhiiggiisa lagu banaystay ma jiro shakhsiyaad si gaar loo beegsaday oo ama deegaanka laga tala xiray ama mataqaanaa xasarad gaar ah lagu abuuray ama xasarad gaar ah loo abuuray ma jiraan Ee, waa sii wadanaa midda ayada haddii la yidhaahdo meel xasiloo maarabna inaan ka tagno qofka beris waxa qabanaya shaqadan iyo midda ugu sarreysa stateka inuu meel wanaagsan iyo shaqo wanaagsan qofka oo lagula tartami karo inuu u imaadaan rabnaa haddii la yidhaahdo Een, dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo culummada iyo qof kasta iyo odayaasha iyo qof kasta ammaan buu mudan yahay qabyaaladan ee ka carara mar walba midda ugu koowaad waa taas ayada ah qolaha horumar ku gaarta haday jirtana idaacadaha hanoo soo fadhiistaan oo reer hebel ama jifa hebel ah yaa horumar ku gaarinaya ha lagu shaqeeya arrinta ayada ha dhahan oo qaabkaasi qaabkaasan u gaarin ha dhahan haddaysan ku gaarinna ummadda ha u sheegaanoo ha dhahan qabyaaladdu waa xaaraan cid horumar ku gaartana waa la waayey Een, aad baad umahadsantihiin Een, mashaariicahan farada badan oo hadda saaka intaan u fadhinayo kuwo kaloo fara badan oo dhismo ah, malaayiin dollar ah ee meeshan ay gelayso Ee, dhulka ugu weyn waa meesha hadda yuenka ah ugu yaraan ilaa saddex milyan oo dollar baa gelaysa shaqadiisii waa socota maalin fiican bay maraysaa Een, haddii aanan dadaal laga muujin lahayn in la fashalayaa la damcay in la qabsadaa la damcay dad baa u samaystay mataqaanaa barnaamijyii iyo warqado u samaystay aragtidoodan fiirinayn waa arkayn macnaha jaxaan jax ma jiri wey meesha ayada intii wanaagga uga qayb qaadatay oo dagaalka uga qayb qaadatay oo afka uga qayb qaadatay oo warqadaha uga qayb qaadatay madaxweyne ku-xigeenka ugu horreeyay statetka aad baan ugu mahadcelinaya iyo wasiirka wasiir dowlaha wasaaradda em, baayada dowladda federaalka soomaaliya isagana door muhiim ah arrinta ayadaa ka qaaday wasaaradda arrimaha dowladda soomaaliya Een, qof kasta oo mataqaanaa ka geystay meeshaas dhismaheeda qoraal iyo cod inta uu ku taageeray oo waanu u mahadcelinaynaa ilaahay baa mahad iskale taariikhdu bayna noqon doontaa hadduu ilaah yidhaahdo Een, qolo kastoo maalinkaas joogto oo qayb ka qaadatay oo qalin ama hadal oo qayb qaadatay Een, insha allahu tacaala hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa gobolka intiisa kalena meeshan inay horumarka uga daydaan nabadgelyada uga daydaan xasiloonida siyaasadeed iyo danaha stateka meeshan siday uga fuliyaan qolo kasta inay uga fulisaan ayadan ayaan rajaynaa haddii la yidhaahdo Een, meel tiir ahay noqon doontaa insha allahu taala haddii la yidhaahdo meel wax laga burburiyo ma noqon doonta haddii la yidhaahdo aad baa umasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu